bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa miin faylaha kulanti faylaha dhegaystayaal meel walbo isroogtaan iyo siwalboysin indhegaytaan baa ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku raaba hamiinka jimaada ee sabtada hooydaasa hamiinnimo isninga u talaadinaya hooydayta taarigdina iyo kabaaganta labaatanka bili saddexaad ee maarta sannadda labada kun iyo toban-iyo toddobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayn isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh markiinka horeytii weliba ammaanka guud ee magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada hoosgo-ee ku hadalay taliyaha ciidamada booliiska gobolka baay jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan walina uuse sheegay in ammaanka magaalada baydhabo iyo deegaanada hooskooyow useeykoo layska hadlaayo kor islamarkaasna uuse dhaliil injeedii idaacadda v o eda ee qaybti ee afka soomaaliga barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan mahad cabdiraxmaan aadan oo arrimogaas ku hadalow qodobada saas oo kale hamiinnimadan kulanku warsan dhegaystayaal una siinhayn isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh weerar lang adeegsadii bamgacmeed waliba uuse hamiinkilahdhaafi isu ku dhiyey magaalada jowar ee maamul goboleedka hirshabeelle weerarkaas oo jeeysidii dhimashihii dhaawac khasaareen iska jarta ciidamada ammaanka ee magaalada jowar weliba iyo sameeyana howlgallo markaas iyo kabaadi goobayaan raggii ku dambeeyey bamkaas laku weerari qeybo ku mid ee magaalada jowhar waliniyo galantaha kadhikeena dad markaasa laka tuhmahay in iyo galan la lahaayan ama qiib ku hayan raggii xalay weerar ka jeysad barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan faahfaahin uuna siin ku hayna qodobada saas oo kale dhegaystayaal hamiinnimadan kulunku warsan uuna siin ku hayna isiina dheega doontaan weliba ku mid ee oday dhaqameed ku mid ee odayaashii walha ku xuli xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee wakhtigan shageeyahay weliba maqribnimadii uu kulika dilay magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan faahfaahin uuna siin ku hayna dhowaan ciidamada irka ee dalka sacuudi carabiya weliba iyo duqeen la beegsadeenna duung markaas iyo saaranaayeen dad muhaajiriin ee u hanbadan ay soomaali waana ka safaraay baddan dhexayta yaman iyo weliba dalka sacuudi carabiya dadkaas ka amuudi weerarkaas ciidamada irka ee dalka sacuudiga iyo doontaas injaysidan weliba ehiladii dadkaas amuudi iyo ku hadaleena dhimashada dadkaas kakoyti iyo weliba saas oo kale baaq iyo injeediyan dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan agaasimihii hore ee la dagaalanka tuugabadeedda puntlandna weliba uuse ah ku horjeysaday xilka qaadis maamul goboleedka puntland gaar ahaanna madiinada maamulkaas uuse ka sameeyey barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan agaasimaha hore moogaas ku hadalow qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiraan waalyahanisiyada kulankantiinu kugudu jirnay hasiin gudbii doongna barnaamijka uu weliba hasaaray waana siridareesi ah anuu cabdulaahi nuur aadan eh maxamed xuseen b k iyo farsameeyahay mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsanya hawada siin kulanaa barnaamijka kulankiiyo gudagalay qodobkan ku horreeyay waliba uuse nagadeeya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaga ciidamada booliiska gobolka weliba uuse ku hadalay ammaanka guud ee magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada hooskooyow iyo weliba dagaal dhowaan kudhii deegaano ku tirsan gobolka baay gaar ahaanna deegaan aan dhexeeya magaalada baydhabo iyo qasa dheere oo iyo wadagaleen al-shabaab iyo ciidamada koonfur galbeed saas oo kalena mahad waliba uuse dhaliil injeediyey idaacadda afka soomaaliga ka hadalaa saqiibtiya v o eda
bismi illaahi raxmaan raxiim
waan soo booqanay wararna inaan siinaan rabnaa wararkaan dhiibaynaa wuxuu yahay waxaa jira baryahan barabagaandooyin qaarna adeecado ka baxo qaarna webseedyada lagu qoro kuwaasoo ah inuu baydhabo dagaal ka dhacay iska hor imaad xabadeed inuu ka dhacay lagu dagaalamay yunisheef iridkeeda bambooyinna lagu weeraray dad lagu laayay dhibaatadaas mataqaanaa iska hor imaadka hubayd inuu hubaysan inuu ka taagan yahay ayay dad sheegaan arrintaa waa beeninayna waxaa kaloo jira adeeca sii daysay shalay in maaragtay sagaal qofoodna nagala dhaawacay qofna nagala dilay adeecadaas waa d o e da arrintaa waa beeninayna arrintaas waa beeninayna ciidankanaga howlgal buu galay sagaal qof kama soo dhaawacmin qofna kama dhimanin tirada kasoo dhaawacantay waa la ogyahay waadax waaye tiradooda waa laog isbitaalkaa la geeyey waa la garan karaa waxay soo gaaray ummad badan baa aragtay waa wax la ogyahay wax qarsoodi ah maaha waxa ay soo dileen iyo guusha ay soo hooyeenna wax qarsoon ma ah taas ayadaa wariyihii marka adeecadaas yani beenta ka sii daayay waxaa fiicnaan lahayd wax runa inuu sii daayo wariyuhu horey waxyaabo kale yaan ugu haynay d o e da oo ninkaas soo wakiilatay oo halkaa u jooga waxaan u sheegaynaa uguna baaqaynaa weriye runta ka hadlaya inay keensadaan ka tanasulaan ninkan beenaalaha ah oo waxyaabo aan jirin buunbuuninaayo taas d o dan d o dan ayaan mataqaana u faraynaa tan kale weriyaha waxaan leenahay ninka waxaan jirin hadduu adeecadaha ka sii daayo uu ka been sheego wuxuu noqonayaa u dhigmayaa nin maxay ahayd qaran dumisa nin qaran dumisa taasuu u dhigmayaa xeerarka u degsan ummadda soomaaliyeedna waxaa laga helayaa qodobo qodob yani arrintaa qusayso oo uu asiga ciqaab kala mudan ciqaab ka mudanayo beenaa loo sheego waxaa la yidhi weriye lama celi karo weriye hadduu dembi gala waa la celaya sharci qaban ayaa jira dadoo dhan nin kasta hadduu dembi galo sharci qabanayo iyo qodob qaban ayaa jira habka xeerka ciqaabta iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodob ka mid ah qabanaya hadduu waxyaaba falsificationa iyo been iyo dhibaato uu abuuro insha allah kaasna waan ku dayaynaa hadduusan ka tanasulin kana waantoobin waana lagu qaadaya waana lagu qabanaya waxaan u faraynaa weriyahaas inuu weriyaasha ka mid noqdo ka tanasulo waxyaabaha xuxunkaa uu mar walba la wareegayo sheegana wax run ah uu sheego wax been hoosan yani buunbuunina inuu faraha kala baxo inuu ka tanasulaan arrinta ayadaa yaan ma garanaysaa yani yaan yaan u sheegaynaa baydhabo waa nabad nacayb waa gaar nacayb waa gaar dowladaha waaweynoo sida maraykanka iyo ingiriiska ama yurub oo kale faraaska yaa qaraxyo ka dhacaan waa wax adduunyada ka jira taas isma weydiinay baydhaba soomaaliya meesha carada ugu nabadka badan maamulka ugu nabadda badan ugu nadiifsan ugu dimuqraadisan wuxuu ka jiraa koonfur galbeed soomaaliya yani quutul waxaa jira ma garanaysa qowl qowtulxuriyaa jira mani waxaa kaloo ka jira nin walba inuu nabad ku noolaado bambadoo meel lagu tuuray shaksigaoo la dilay sanadkii markoo waa dhacdaa dhacdooyinka soomaaliya ka dhacay ka mid tahay baydhaba maalin walba cid laguma dilo lagumana weeraro caasimada dalka waa naga ciidan badan tahay waa naga dhaqaalo badan tahay runtii markii loo fiiriyo iyo maalin walba dil ka dhaca dilkaas soomaaliya o dhan uu ka dhaca in lagu dacaayadeeyo oo la yidhaah baydhabaa dagaal ka socdaa nabadgelyo daraa ka jirta dadaa lagu dilay banbaa lagu weeraray iska horimaad hubaysanaa dhacay waxa ayagaa waxaan u aragnaa yani nacayb shaksiyaan u aragnaa dadka saasoo kale oo nacabow waa dalkaagi waa dadkaagii waa ummadaadii inaad ka bansheegto waxaan jira inaad ka sheegtidna inaad iska dhaafto ayaa kuu fiican wax faa'iida a ka heli maysa waxaa kaaga fiican adoo wixii ay tahay ay ku sugan taha aad ku sheegtidaa kaaga fiican mn taasna dad walaalaa leeyahay soomaali baa tahay inaad iska dhaafto faraha ka qaadaan ninkaasna oga digaynaa asigana isma taasaan oga digaynaa baydhabana waa nabad waa wadan soomaaliyeed waa wadan ummadda soomaaliyeed ay leedahay nabadgelyadeedana waa fiican tahay aad iyo aad bay u fiican tahay soomaaliyana meelaha ugu nabada fiican bay ka mid tahay waxaan ku leenahay intaad xumaanteeda sheegi lahayd adoo wanaageeda sheego iyaa kuu fiican arinta aan maanta raadiyaha u imid waxyaabahaasaa ka mid a galabta adeecada waa soo booqanay wararna inaan siinaan rabnaa wararkaan dhiibaynaa wuxuu yahay waxaa jira beryahan bara bagaandooyin qaarna adeecado ka baxo qaarna webseedyada lagu qoro kuwaasoo ah inuu baydhabo dagaal ka dhacay iska hor imaad xabadeed inuu ka dhacay
allah joodarayaalkii aan markasta ka hilimoodayo dariska dhollahagadi markasta baan hilimo ka aragayarbagaya ogaaytay maykiinka
wiiba warkalaha ku hilmaamaydaan ma ayin haraantareebkiinimay
balanin dhalatay barwaaqinin qubudki horumarkilan baahnaaye baydhabo janaahaninka bilaawadi warshid bileerino isbuunyada suubiyaasa baydhabo laninka suubi isbuunyaal bariimee haaniba buusdaayan nhayna hoobada ka barigala bedinka gawoojiyaayaan barkagnahaatadanin fadaan burudow hardhaan adi arooska bilaasli biyahaye bariigalfayla hoobaada fadaasa isbuunyada baay iyo bakool baraakada ahay kiindhikoy hooba kalena baalaa ay lakoy warshada isbuunyada baayo bokool joodaryaalkii hasaarase waliba ku mid aha baay
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nolodareetaan barnaamijka kulanku warsan dhiibooji hore ayaa ku guudi jirna qodobka kal waliba isa nagadayaa ciidamada irka dalka sacuudi carabiya dhowaan waliba iyo sameeyana weerar duqaan ee iyo markaas injeysideen doon ka dareertay inta dhahayta badda yaman iyo weliba dalka sacuudi carabiya oo doontaasna iyo saarnaan dad muhaajiriin eh waana sacuudiya iyo fadaang inay galaan dadkaas oo aan badanaay dad soomaali eh walina markaas eheladii dadkaas doonta ka amuudi ku hadaleenaa dadka kiijo oo laka baabi'i ama laka leeyay baddaas andhexayta yeman iyo weliba sacuudi carabiya saas oo kalena baaq indari dowladda federaalk soomaaliya madaweynega dowladda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah saare cismaan canshuur waxaan ahay xabse cumar iyo goori hooyadeed baan ahay xabse cumar iyo goori halkan waxay igaga tagtay subax jimcaad bishii labaad tobankeedii bay ku aadanayd markii aan ka war helay macnaa in badan baan ka war la'aa adigoo dhowr iyo toban beri ayaan ka war la'aa markay markaa yeman bay igala soo hadashay markaan dhowr iyo toban beri ka war la'aa waxay ii sheegtay inay yeman joogto ama waxayba ahayd bishii labaad aakhirkeedii bay ahayd markay yeman gashay markaa iyada oo bishu saddexa ayay waxay igu tidhi waxaan u baxayaa suudaan anigu waxaan aada uga cabanahay oo aan dinacsanahay meesha layaha libiya uma socdo markaa waxaan ku hadhayaa meesha layaha suudaan baan ku hadhayaa waxaad ii soo dirtaabay igu tidhi hooyo lacag aan siisto jaakad iyo bahashii oo konton doolar ah soddon doolar ah konton doolarba markaa u diray mar labaadkii waxay igu tiri hooyo waan baxaynaa waxaan rabaa inaan suudaan ku hadho qofka hadhaya lacagtiisa waa la reebaa ayaa la yidhi kun iyo laba boqoloo dollar bay igu yidhahdeen nimankaasina siiya oo doonta ah kun iyo labadii boqolee dollar baan u diray duhur boor duhur ra'bay ii soo sheegtay qof nin ahoo aan u malaynaya nimanka caruuraha tahriibiya inuu yahay bay ii dhiibtay kun iyo labadaa boqol soo dir buu igu yidhi hayadda hadda lacag dila gacanta kuma hayo meel walbana waa la xidho waan ka soo maahan lahaaye waan soo dirayaa baan ku yidhi galabta kun iyo labadii boqol galabtii baan diray wuxuu igu yidhi gabadhaadi caawa isla habeenkaasay baxday labadii habeennimo ayay doontii goosatay buu igu yidhi waxaan ogaaday gabadheedu inayna bixina ay cidlo oo aan telefoon iyo isgaarsiin lahayn joogto aakhiruhaa waxay markay toddoba cisho warkeeda aan la'aa oo ay ayadaa ku sugnayd ayay lambar layga soo falaashay waan ku celiyey waxa weeye gabadhaydii bay iga qabatay waxay igu tidhi xafsa hooyo halkaasaanu joognaa meeshii maalintina la geeyey ee nalagu yidhi habeen walba laydinlahaa caawa laydinka qaadaya baan ku sugannahay marka aanu baxayna anaga kula soo socodsiinayna lambarkii uun baan ka falaashi jiray iga soo falaashtay macan ka garaaci jiray oon la hadli jiray aakhiruhaa habeenkan hadda ay khamiistii bixeen laba habeen ka hor ayay masaj ii soo dirtay waxay igu tihi hooyo ii soo ducee waan baxaynaa ii soo ducee bay igu tidhi marka telefoonkii baan ku celiyey waxay igu tiri oday caraba iskale telefoonkan aan kaa soo wacay oo iskaleh bahasha doonta iskaleh marka haddii alla ka dhigo kaas uunba haddii aanu baxno aad la soo xidhiidhaysaan oo meesha ku hadhaya wixii af carabi yaqaana hala hadlaan oo xaaladaha ka waraystaan say tahay aniga markaasaa iigu wardambaysay laba habeen oo ay meeshii dib ugu sii joogan oo aysan bixin inta telefoonka waan garaacaya laygama qaban jirin aakhiruhaa gabadhii iyo dad waxaan leeyahay dad la socday dadka la socday ay boosasa ka raacday waxay iigu sheegtay waxaan ka garanayaa saddex qof laba gabdhooda axmed garaada iyo gabadh janacsiyaad oo ina xasan faahiye la yidhaahdo ayay ii sheegtay inay halkaa iska raaceen boosaaso markii dambena gabadhii halkaa markay tagtay waxay ku yidhi dadka maxaad ka garanaysaa aad meesha ku aragtay waxay igu tari dhallinyarada dhulbahamta aad bay meesha ugu badan marka insha allaahu raxmaan ilaahay janno fardowsaan u weydiinayaa xabsabadda way ku halaagsamaysaa waan islahaa meelo shisho oo maaragta kale inay dee dhimatana waan raje waan kolley geeri iyo nololba way udhexaysay laakiin ma aanan maqlin gantaal macnaa dad uu ku dhacay hore uma maqlin aan dowladda sacuudiga lagu eedeynayana dad islaaman anagu u naqaanay oo maaragta maanu ka filayn maaragtaas falkaas inay sameeyaan marka ilaahay caadilka ee casaa wajallaha ah cid kasta oo warkeedu gaadho ha iga baryaan jannadii ilaahay geeyo mujaaid buu yidhi ilaahay xabsa waxaan ka baryaya inuu mujaahidiinta muslimiinta ku daro mujaahidiinta muslimiinta inuu ilaahay ku daro ayaan ilaahay ka baryayaa waxaa kale gacan ka xaq daran baa dishay waxay ka cuntay iyo waxay ka galabsatay midna ma jirin maxay ahayd toy ilaahay dembi haddii ay gashay dunuubta ay gashay kolley waxaan u malaynayaa inay muxrim la-aanta ugu badan tahay qof diineed bay ahayd qof islaama bay ahayd muxrin la-aanta ay ku socotayba u badan dunuubta ay gashay saan dareemayo inan yarna way ahayd oo da'yar dembigeeda intii la qorayaba way iska yarayd marka waxa weye iyo calaamado badan bay kulansatay maalin jimcaad bay dhimatay gacanka xaq daran baa dishay bad bay ku dhimatay ilaahay janno fardowsa ayaan u weydiinaynaa insha allahu raxmaankii falkaa geystana dembigeeda isagaa qaatay hadday dembi gashayba ilaahay ka gashay mana aan filaya inay dembi badan ilaahay ka gashay qof baariyada bay ahayd waalidkeed u baariya waxay ahayd qof kastaoo islaam ay isbartaan qof amwaji wacan oo maarata dadku aad iyo aad iyo aad u jecel yahay qofka isbartaanba marka ilaahay janno fardowsaanu weydiinayaa naxariis baanu weydiinaya ilaahay maxay ahayd tooy ilaahay waxaan ka barya inuu jannada nagu kulmiyo insha allahu biidnillaah ilaahay baan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay waxaan ka barya inuu jannada nagu kulmiyo aniyo xisa ilaahay kala xisaabtamo haddii aysan xaqayagiisay tahay noo siinin iyo maaragta ay dhiiggeedii ilaahaynu kula xisaabtamaan ilahay uga baryanaa
waxaan la yidhaahdaa aniga xaawadda reer jaama waxaa iga maqan gabadh la yidhaahdo faadimo yuusuf haybe gabadhaasi way tahriibtay bil ayay iga maqan tahay hooyadeed habreerteed ayaan ahay faamligeedii bil bay iga maqan tahay gabadhaasi way tahriibtayoo yaban ayaa laygu sheegay inay gaadhay doontii ay raacday khamiistii baxday ayaa lala bartilmaameedsaday hub lala bartilmaameedsaday gabadhaasi waa laysoo xaqiijiyey isla jimcihii baa laysoo xaqiijiyay inay dhimatay dadkii ugu dhinta geerida ugu horreeyeyna ay ahayd laasaanood waxay ka baxday bil bay kasii maqan tahay in yar ayay sii joogtay boosaaso wiil bay la joogtay abti ugu beegan wuxuu damay inuu celiyo way ka baxsatay gabadhaasi wiilkaa habeen way ka guday in yar buu hayey wuxuu rabay inuu soo celiyo kabacdi way ka baxsatay way ka dhuumatay wuu waayey markaa saasaa faadumo geerideedina looga ku soo xaqijiyay saasayna ku tagtay markaa markay yeman joogtay intaysan doonta raacin wax xidhiidha lagala soo samaysa faadumo u xidhiidha ilama soo samayn aniga markii laakiin warkeeda waan hayeyoo macnaha dad faamili oo la socda ayaa ila soo xidhiidho yidhi haddaanu dhaqaaqaynaa faadumona waa nala socotaa ibraahim axmed saacadoole ayay gabadhaasi la ambabaxday markii noogu dambeysay oo ay la socotay gabadhaasna geerideedii waa la xaqiijiyey de caalamka waxaanu u sheeganaa iyo muslimkaba inay arintaa wax ka qabtaan iyadoo la ogaay lana arkayay wixii bartilmaameysaday doonta dadkaasi saarnaa soomaaliyeed waxaad noo sheegtay hooy goortii laascaanood ka baxday meelahay sii martay goortii yeman gaadhay waxaan ugu baaqaynaa dee inay xuquuqdii noo raadiso dadka iyaga halkaa ku dhammaaday soomaalinimo muslimnimo si kastaba dadkaas soomaaliyeed oo gabadha iyadii ka mid tahay inay xuquuqdii naloo raadiyaanu diyaaru nahay waxna ay ka qabato dalaan aan lagu layn dadka soomaaliyeed maalin walba ogaan loo layn anigu waxaan ahay mahad faarax jaamac oo ku magac dheer mahad baraar magaca iyo naanaystana waxa qaalisan naanaysta markaan ahay mahad faarax jaamac ku magac dheer mahad faarax waxaa jira wiil aan dhalay oo deeq mahad faarax jaamac la yidhaahdo cali deeq oo aan laascaanood ku ogaa oo laga tahdiibiyo dad ka kaxeeyey isaga iyo dad fara badan oo kaleba la sii mariyey boosaaso loo gudbiyey yamanta markii yamanta ay marayeen jeel lagu xereeyo laga yar qaaday muddo ku xeraysnaa ka soo baxsaday isagiyo qayb dadkii la xereeyey ka midii isu dhiibay nimanka wax tahdiibiya dadkii markay ururiyeenna doonni bay saareen sida nagu soo gaadhay doonnidiin waxay kala baxday yaman markay yaman kala baxdayna waxaa helay wax ilaahay u soo diray diyaarado gantaal baa lagu dhiftay baa la yidhi isagii iyo dad badan oo kaleba waxna way dhinteen waxna way dhaawacmeen anigu waxaan dhalay ninka la yidhaahdo deeq cali deeq maahad faarax jaamac anaa dhalay ninkaasi wuxuu dembeeyey toddoba nin toddobadaa nin sababile aadnibay ku bixeen wuu u dambeeyaa reerka raggiisii halkaas isku raacay kaasaana u dambeeya cabashadaa baaqaa waxaan u dirayaa wixii islaama iyo hay-adaha calamigaa iyo hay-adaha xaquuqalislaamkaa iyoaan baaqaa u dirayaa waxaa igu soo hadhay maato keliya anigoo toddobaatan jiro oo xanuunsanayo oo kii u dambeeyey kaa yahay waxaan markaa baaqaa u dirayaa dowladuislaamka ilaahay oo dhan baanu la jeeda wixii islaama ee islaamka ku abtirsada ee cad bili'aadna iyo cad islaam ku yaal hay-adaha caalamiga dowladaha debidda kuwa gudaha yaan baaqaa u diraya waxaa igu hadhay dad iyo duunyo dumar khaliya oo aan nin wax nina oo xiniya laga taabtaa ku jirin dulmigaa isagaa yaa igaga yimi igu yimi waa wax ilaahay qadaray laakiin biniaadna bay gaga yimaadeen leeyahay dadkaa faraha badanee dhintay deeq mahad faarax cali deeq mahad faarax jaamac oo waxaan dhalay oo raggan nin dibadda ku maqan mayo uguba dambeeyey aanan nin kaleba ahayn ilaa afar jir ilaa saddex jir ilaa mid weyn toddobaatan toddobaatan iyo saddex guna waa maraya waqti waxaa
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nolodirartaan barnaamijka kulunku warsan qiibojeey dhexeeyaha sidirni qadar baafinge waliba la baafiyaya saadiq jaamac aadiis ata luuley axmed waliba usaa ku dhumay saadiq yare xaafadda habaal idooda saadiq waliba la sheegay inuusa sanadhii ii saddex sana jar shaati gududunya wadadiyo ilaga horana ama ilkada horana ku jabsin yeelari aadiis waliba walibwa midigyeyna maareen yeelari cid allaale idii aragta weli baa lagu odsaday in york hagaajiyaan teleefon nambarkuusu ay ibirli halli sagaalan ilama ibir lama afartii koo markale sinkanagoy baafin weliba la baafiyaya saadiq jaamac oo aadiis ataa luuley axmed xaafadda habaaladoodiyaha ku dhumaysa disana jarow shaati gaduudunyawedii ilkado horena ku jabsanyi midabjeeni weliba waa maareen nambarka dadka markaas lagu codsado weliba waa ibirli halli sagaalan ilama ibir lama afartii koo nambarkaas yaa ka hagaajiyasan id allaale idii aragta ama sanaxariisle idaacadda warsan yaa sii deersii doonta kulunku warsanya dhegaystayaal la dareertan qodobka kale ee barnaamijka unaka fiilan weliba uusan nagadaya ciidanka nabad sugadii weliba ahaan booliiska dowladda federaalk ayaa weliba uu ka magaalada caasimada ee muqdisho iyo kuwadaana howlgal kudhina ah mootada lamlugaaleyta ah howlgalkan yaa kooyay kureed markii casirnimadii geedka kooxo hubaysan iyo isgoyska afarta darji afarta darjin ee magaalada muqdisho iyo ka dileen lamagaajay la erajari amadii oo wadadi mooto lama lugoodley eh oo markaasa ku kooyi xaafadda tiitis ciidanka yaa howlgalkan kuwadaan degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaana xaafadda iyo weliba xaafado iyo weliba isgoosyada welina iyo qabadahayana mootooyinka lama lugooleyta ah se markaas lanqabada ragi galabtan dilka jeysadi saraakiil hogaamiyaita howlgalkan yaa warbaahintan sheegay in haddii iyo qabadan mootooyin dhowr ah oo markaas baarisna iyo ka dareerta welina iyo sheegana in magaalada caasimadda ee muqdisho hamiinadan ha ka badadaayeen daliilka qorshaysan ee linjeysidow shacabka iyo weliba askarta dhinaha kale wararka unu ku helahaynaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana deegaanka awdheegla weliba ayuu sheegahayana in al-shabaab iyo galabtii geeka xukun dil ayuu ka fuliyeen oday siyeetan ilama jarhaayii kureed markii iyo ka eedayen inuusa ku mid hayay raggii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya walha ku doorati deegaanada koonfur galbeed soomaaliyana xildhibaanadaas ku hooy maxkamadda shabaabka ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba xukun dil ah karideena odaygan oo lakamaga dhow jari cismaan diine cali qaadiga maxkamadda shabaabka ayaa weliba uuse sheegay in cismaan diine cali uusa huli xildhibaano iyo ku mid ata haweeney magaaje lahakakoobi muna oo markaas sida uuse sheegay ku tirsan baarlamaanka soomaaliya cismaan diine cali ayaa weliba gelinkii dambe ee geedka laka toogdayay fagaaraha degmada awdheeg lakayaala iyoona markaas fagaarahaas nin iska kooyeen boqolaal dad ah oo fiirsadaya toogashadaas dhinaha kalena dhegaystayaal barnaamijka kulunku warsan iyo weli ladareer la dareertaan oo weliba qiibo dhexe barnaamijka ku gudi jirnee agaasimaha la dagaalanka tuugabadeedda puntland weliba uusa ku hadlay xilka qaadis maamul goboleedka puntland gaar ahaana madiinaga maamulkaas cabduli maxamed cali gaas uuse ka sameeyey welina uusa sheegay in xilkaas uusa marnaa madiinaga un ku qaado korna
galabta adeecada waa soo booqanay warar adeecada ka baxo qaarna
bismi illaahi raxmaani raxiim warbaahinta dhammaan waa idin salaamayaa ujeeddada maanta aan idinku yeeray xafiiskayga waxa weeye sidaad la socotaan dikreete madaxweyne ayaa xalay waxaan ku arkay website-ka weliba intaana arkinna waaba laysoo wacayo dad badan baa isoo wacay oo yiri warba xilkii baa lagaga qaaday anoon wax ogeysiina laysiin arrintaa iyada ah baan maanta idinku yeeray inta aana u gudagelin arrintaas waxaan rabaa marka u horeeya inaan idinla wadaago waxqabadkaygii cabdirasaaq ahaan aan dalka iyo dadka u qabtay intaan puntland joogo keliya maaha intaa xataa aanan imaan dalka ee aan ku sugnaa dal shisheeye sida maraykanka aan ku sugnaa magaalada minneapolis ee minnesota sidaad ogtihiin puntland waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed siddeed sano kadib markay ahayd laba kun iyo lixdii puntland magaceedu wuxuu ku wareegayay oo keliya ama ufuudda muxuu ahaa puntland waxay gaaraysay oo keliya jabuuti addis ababa kenya iyo imaaraadka markaasoo aan ku noolaa maraykan oo aan madax ka ahaa urur soomaaliyeed waxaan isku dayey in magaca puntland uu gaaro caalamka meel ka baxsan dhowrkaa dowladeed waxaan casuumaad u soo diray dowladda puntland anoo maraykan jooga casuumaaddaasoo aan ka soo dhameeyey state ka mida sababta markaas nin senator ka ahaa oo norm coleman la ohan jiray casuumaaddaas ujeeddadan ka lahaa waxay ahayd aan raba inaan u sheegay reer puntland magaca puntland inuu gaaro meel ka baxsan inuu gaaro north america ujeeddadeedu waa ahayd ujeeddada kalena waxay ahayd somalilan oo meel walba garaacaysa albaab walba garaacaysa u garaacaysay caalamkana maraysa aan ku ekayn carabaha oo dhahaysay sool iyo sanaaga waxay ka tirsan yihiin somalilan bal in mar un la arko wafdi reer puntland ah oo north america maraya oo iyaguna arrimahaas u qareema caddeeyana in sool iyo sanaag ayaan ka tirsaneen puntland waa markii uu casumaadii baan soo diray wasiirkii maaliyadda ee xilligaas ayaa yimid isagiiyo wasiir ku-xigeenkii markaas kalluumaysiga ee khayraadka badda inuu horumarinaya cabdiweli la ohan jiray waxay noqotay taariikhda taariikhda puntland waxay noqotay markii ugu horreysay ee jariid ka soo baxda maraykanka ee la yihahdo star tribune first bageka lagu soo qoray puntland kaasi waa waxqabadkaya koowaad waxaa ii xigay markii aan dalka imid bishii julay baan imid octoobar waxaan sameeyey waxaan loogu magacdaro puntland diaspora network oo markaa madaxweynihii xilka hayay janir xamaalahas iyo cadda muuse aan kala munaaqashooday ujeedkaygunu ahaa in dadka waxbartay ee qaxay ee reer puntland lagu xiro puntland ay kusoo xirmaan oo laga faa'idaysto aqoontooda anigoo xilka weli haya baa doorasho dhacday waxaa ku guulaystay madaxweyne cabdiraxmaan faroole bishii march waxaan ka qayb galay shir lagu qabanayay waxaan leeyahay bishii octoobar shir lagu qabtay minneapolis oo ay qabteen puntland diaspora forum qolo la baxday oo cabdiweli caligaas oo ka mid ah haddaan dib u noqdo marka aan ahaa puntland diaspora network jermankeedaan ahaa waxaa jiray isku day la isku dayey dowladdii markaa cadda muuse uu madaxweynaha ka ahaa oo markaa ay u hasan tahay lix bilood in la carqaladeeyo waxaa la abaabulay shir ka dhaca garoowe oo diasporaha loo yeero shirkaasoo daba socday shir ka horreeyey oo loo yeeray isimada iyo cuqaasha cabdiweli shirkaa wuxuu ka ahaa recruiter isagaa qorayay diasporaha ka imaanaya north america wuxuu deganaa hotel national fiidkiina wuxuu fariisan jiray sahre islaan meesheed shirkaas waan hor istaagay maadaama aan chairmankii ahaa puntland diaspora network waayo waxaa ii muuqanayay puntland inayn wakhtigaa diyaar u ahayn carqalad siyaasadeed shirkii waa la joojiyey dadkii markaa yimid oo diasporaha ka yimid wixii markaa dubay ka noqday maahane wixii kale oo shan iyo toban ahaa cabdiweli baa ka mid ah ee ka soo horreeyey si nabada bay ku noqdeen cabdiweli anaa ka qaaday garoowe oo gaalkacyo ka diyaar ka saaray waxaa ka dambeeyey markaan taa ka soo gudbo inaan keenay puntland iyo soomaaliya mashruucii ugu qiimo badnaa barnaamijkii ugu qiimad badnaa oo ah la dagaalanka burcabeeda soomaaliya oo ay igu soo caawisay dowladda ingiriiska waxay ahayd xilligaas laii soo dhiibay bishii march laba kun iyo tobankii weli waxaan ahay chairmanka puntland diaspora network waxaa si rasmiya booska laygu magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud bishii agost intaa u dhexaysay shaqooyin aan la ilaawi karin oo miidiyahu markhaanti ka yahay baan qabtay anoo volunteer ku shaqaynaya shirkii u horreeyey ee burcabadeeda ciidamada badda ku jira iyo ay ku kulmaan odayaasha gobolka nugaal oo ayl ka dhacay ninkii suurtogeliya anigu ah waxaan ugu magac daray isfahamka ama issoo dhowaadka beesha caalamka iyo puntland waxaa ka qayb galay oday dhaqameedyo oo hogaaminayay suldaan siciid maxamed garaase culamaa udiin madaxda gobolka qaarkood oo taliyaha qeybta xilligaa joogay gudoomiyihii gobolka cabdi xirsi cali qabshab xilligaas labada gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha degmada ayl shirkaasu wuxuu ahaa shirkii ugu qiimo badnaa ee layshor fadhiistay nato iyo iyo iyo gobolka nugaal ka socda kii ku xigay waxaan ku qabtay boosaas oo ay ka qayb galeen inta rajinee puntland ay ka kooban tahay xeebta saaran kii kusii xigayna wuxuu ahaa nato iyo miidiyaha puntland ka howlgalo oo idinku ay ka mid tihiin markhaantigeeda waa kaa sawirada waa kuwaas waxaan hawshaa u qabanayay bal in caalamku fahmo puntland yes burcabadeed baa halka caday laakiin inay reer puntland oo dhan ayan ahayn burcabadeed waayo waxaan nagu shaabadaysnaa reer puntland oo dhan haddii qof reer puntland maqan inuu burcabadeed yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bacda shidda wa tacab oo hawshaasoo dhan aan soo qabtay bishii sideedaad baa laii magacaabay agaasinka waxaa la hoos geeyey agaasin independent mu noqone wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xafiis baa laga sameeyey markaa waxaa wasiirka ahaa siciid maxamed raage xafiiskii garowga ku yeelay waxaa xidhay oo albaabada u laabay cabdulaahi jaamac ninkii la dhahayay ee cabdiweli markuu madaxweynaha noqday oo u magacaabay wasiirka dekedaha mar iyo laba waraaqii waa kuwa ay hor yaallaan ayaan ogeysiiyey madaxweynaha xafiiskii inuu xidhan yahay waxaa laga goostay kiradii in laga bixiyo korontadii laga bixiyo aakhirka waxay u kaliftay meeshaan maanta idin kala hadlaya waa gureygii inaan xafiis ka dhigto waayo labaan kala doortay inuu xafiisku xirmo iyo in aan hawsha sii wado marxalad kastoo aan ku jiro mid dhaqaale iyo mid kalaba duruufta adag baan ku shaqaynayay madaxweynaha cabdiwale maxamed caligaas waan u sheegay aakhirkiina bishii july laba kun iyo afariyo tobankii wuxuu ballan qaaday inuu
agaasimaha la dagaalanka tuugabadeedii waa tuugabadeeda soomaalida gaar ahaana puntland oo sheegay in xilka uusan ku qaadna madawynaga maamulkaas puntland cabduli maxamed cali gaasiya kaasahay barnaamijka kulanku warsanyaal daratan dhegaystayaal qiibo dhexe barnaamijka ku gudi jarna weliba dad horle iyo hadiirahayana kaamamka kayaala magaalada baydhabo dadkaas oo ku kooyahay deegaanada gobolka baay hoose waa gobolka baay ku tirsan islamarkaasna kubugtaale abaaro ku jara koonfur galbeed soomaaliya dadkaas dhaarjo weliba markaas la sheegay in iyo jidkaha ku umulan welina iyo hadeerina kaamam kayaala xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo faysal dhaayow yaa weliba suninku diyaariya dhemogaas warbixin
qoysaska kubugtaalaha deegaanadiio joogsamale welina magaalada baydhabo maalin walba hadeerahaye dadyo kubugtaalahan deegaanadiio qaarjana weyba-in haano haamile iyo ka dhalaayan jidka qaarjana binaanka kaamkiya ka dhalaayan mahadhow farmasho isbitaal aayowtiil dhaankos ku dhaafa bishaare miiris maxamuud weybwaa tadyo kubugtaale deegaanka buurfur ee gobolka baay weliba ka dhalay jidka islamar ahaantaasa heliya hanjeedii magaalada baydhabo haranto gobolka baay marana boogda kaamka iyo weliba ee fidhiday banaanka saacadan wayba ka beeganaatay siyadkiisa ee duhurnama wayba ana la sheekaysaday aadiye oo laka magaabow muumina xaamud sheekh musdaf weliba ee inkurantay ariitiye meeliha ka dhali iyo walee ka kalafi walaintasheeni may ka dhalay oroosfiin gabadha raa ka dhali haye marka gabartuun deegaansa ku bogtaalne gabartuun may sukubogtaalne buurfuura sukubogtaalne shalay asarkii banaankii kor umbeed la iray yaa ima gungaaro aan ogwen yaa gudaadun yaasa ka dhali oo ku kor umbeeda soo barin
baawar haatan sbagaari dameer hramga idtaan gaar dableeraas ku ran ha marka hataa xaaladda kaamku aysan ka loolin sacid kaabka ana ka noolno kaab maanta moodshey wal unkumadowan abaar e yasukutamian haye ha marka hataa aysan kun daashka jirtan wal daasha aysan ka jirtan waldaashli raw an marka dhamnanta ha haddilay dararkun iday darar marka mee gooskii mee ka kooban yihin Mee- mee tira aysan ka koobantiin
an hadad kunlay inkoyn dad kunlay ka kooban isin mee kakuku kooytan
an an yo anagu wilaadun i ariinyashe haye ila en marka deegaanka m- ee, hoola dhagatig haytan amase beerale haytan beeraley hoolo dhagate yahayn haye hoolaywaan hoolagii hedadkii kolkole mersis kulutabaa Hee, sukutabni haye qaraabadii hedadka babadanayaan sonkutabe haye ha hata kaamkun sankanoliin may osada lahayteen haddii maamadon iyo jidkaa ka dhalle buushn aan haysana benaan ile manayana atiya fadhida may osada lahayteen hee hunguraha horta hoobalankii meel isu koy wala isugu odsidaw hel sinikaalwey muslunka dheeski wala isugu sinikaalmeeka kahan og haawo isaaq bilaal iyana wayba ku mid ataa dadka ka dhalay kaamka binaanjay oo isla mar ahaantaasi oo ku bugtaale deegaanadiio weliba ay haytay to daashanka janna balse madiya dhali iyo weliba iyo fiiriya waayana dadkii deganaaya kaamka daashi oon dhisan dadkii kaamkiyo deganaayeen maa ku bugtaalay beenglow barkaase buuljeyd gabadhiley haye inagu inta ka dhaligeeg kareeriguu bogshay haye wiilaka dhalay marka hata xaaladda socota xaaladda eebaan ka shagsanaay haye waana dulka shagilaygaw marka mee bere kaamku waad ka jarta aaw
qaanku mayka jeere libir waan geeglay buushku nagana dhalila ilantaylaka dhisi maasha allah ay keen dhisi muslunku oo aan iila jaray haye jidaadku halan dhiso eri haye gudoomiye kaamka haa marka hata maalintii mee ulaad qabtaa
li'ana ani li'inka todoba aawshoo iinka ah aawsho maalinta sugama kusheene suma sumanba mayey Mm.
wal isahaayoba madheba haye aan hadda muslimku asima walkal waa kumbari wal koob shahay mayna madhan haye cidab walaaba miyaan haye aan muslimku asin gabaryarooba id jarta dukor waab aniba mal karin bariis lay haayeen deegaankaada ku qati mahilara magaaje buulijadii buulijadii marka xaaladiis aad roogdi mee ka dhaga jartay ma horo dhagati haytay beeraley beerley ka dhagadaay beerey meesan wasin kaban lama sana go-ideer walanka ban xaaladii hata saas ku arag ahayd xaalada daarku iyadaan ka shaqsanay may baaqay aada darsada lahayd gee kalaasiin gurmudi kor
wal an walilah in gurmiga kor bariis kuu bur kuu sariirtuu sokortu walanigeekan fadaanaba maleb aawkay weyba uusan dhimiday shiwimbiyooda aadayna weybee ka dhalay jidka anina walanyaga iyo walankariya maana abooda saase weyba iin sheegtay xabiiba cabdinuur xasana jadid haye aye waad awday jidsiyaha ka dhali haye aw ka heshin biyada jidsiyaha ka dili intaa ku bugtaaleen unwa buuljadida ku qoyni buuljadii gaari dameer halatan isma helatan
ordhaan lugaha ka dararin dil Ay.
dhata baawarnaan masaari aabonta ka dhimiday meel ka dhammaday buulo bara kamagilha mooda haye yaa ka dhammaday haye daash kuma baryaasana amiin haa haye marka awlaadu ay walankariye ana lee walankariya haye walaan tala ku sheene walankariyow wal muslimku laa kugu gaadile haye marka yooladilenka meega berentarowdan
oo ka litayne oo kali tinga noolin hata socota nololayna duwal jidoown laa kugu gaadile walkaamahay hadde marka maalintii maalin kasta waa lan karay mise maal isin qadaasana jirta maalintu haata kale waa leenkariya haye amiigna ku haata kale waa leenkariya meegaasana jirata anwa haa ana tumiya farajar ee ulaadun qaado kortay nololiyo ada sada haddii ka socota anwa haa may haye mee oosada lahaytan oo isin baaga darsan lahaytan
un gurile dadmasile amayn mawal may i- heedo iyo isin ku oosada lahaytan oo laasin gargaare unwa haa un guruna aamna iyoonay walna kabarin lay hawaan
daawadayaal sidaas in jeedaan gabartun tumi afar jaro aawasho jidka shimbiyada ka diri aadiyana jidkaha ka dhalay sidii in sheegdi awlaadu isin in jeedaan webwa haan iyo wakiilku aad isla markaasan daadiyana tumi afar sana jar daashku isin in jeedaan daawade may boko dhahan keen ku reebana kulana ada keen ku reebana balse dhidoodan hataa laga hitame bwa to kaamku ana kala jiro isla marhaantaasi daashka usuwal in ku reeba hayna daawada ku waranba nankaatan ta jeefadaha isla marhaantaasina usu ku gabadaha iriidaa anka dambayntii xaaladda kaamka dadkiiyo ka noolin iyo weliba usiin ku warmay gudoomiyaha kaamka
waayahay dhegaystayaal warbixintaas ku hadalaasi dad horleh oo hadeeri kaamamka magaalada baydhabo islamarkaasna kubugtaali deegaanadiioo abaarta dartiya iyo dhugunsadaasan guud ahaanba warbixintaasi aan dambeegtiyey kulunku warsan barnaamijka weli bahasaare waana sinadaraysiah cabdulaahi nuur aadan jaciilow farsamada waa maxamed xuseen falir b k intuuna kulunkan kulankii kaliyadan ku kulmi doona hamiin fayle
aniki jeela min jeelidaayoy haddiinin jeelaane jawareer kumayride
kartarayso mala taabto malana kartarayso inta intii soo shukayso soo shukayso soo shukayso dhaga mala taabto malana kartarayso mala taabto malana kartarayso soo shukayso zigtaysi soo shukayso soo shukayso tarabto mala taabto malana kartarayso mala taabto malana kartarayso
guud ahaan dhegeystayaal walibanta ah kaaf meerana jadwalkii idaacadeed oo hanin bilaawda tumilaman saac haddana tumilaman saac haddana tumilaman saac hiraamnam haddii ilaahay naftiniin kasima dib heliska argaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر